أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo khamiisa taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada wararkana saaka kuwada ugu waaweyn dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta xabashida etoobiya ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka bakool iyo gedo dowladda salibiyadda ah ee kenya ayaa sheegtay inay isu soo dhiibeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada kuwaas oo looga itaalroonaaday dagaal shalay maleeshiyaadka jubbaland iyo kuwa xasan garguurta taabacsan ku dhex maray deegaanka raskamboni kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta lix iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri bulshada ku dhaqan deegaan dhaca duleedka magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo beesha maxamuud hiraab ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas ardayda madarasada sheekh cabdiraxmaan azaylaci ee degmada tieglow ee wilaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeenna kuwooda ugu waaweynaa haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta xabashida etoobiya ayaa ka dhacay deegaano ka kala tirsan wilaayaadka bakool iyo gedo ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada xudur isla bakool waxay ciidamada mujaahidiintu ay xalay dagaal sidaas oo kale ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya degmada waajid dhanka wilaayada gedo waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee garoonka diyaaradaha degmada baardheere waxaana dagaalkaas la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa sheegtay inay isu soo dhiibeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada kuwaas oo looga itaalroonaaday dagaal shalay maleeshiyaadka jubbaland iyo kooxda xasan garguurta ku dhex maray deegaanka raskamboni faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeena abuushayba dowladda kaafiradda kenya ayaa sheegtay inay isku soo dhiibeen boqolaal askar oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee dhowaan xasan garguurta uu geeyey magaalada raskamboni kuwaasoo shalay ku jabay dagaallo ay la galeen maleeshiyaadka riddada axmed madoobe sida lagu daabacayo bogga twitterka ee waaxda la dagaalanka waxay ugu yaraan argagixisada u qaabilsan kenya ayaa lagu yiri sidan boqolaal ka mid ah ciidamada xoogga dalka s n a ayaa isku soo dhiibay ciidanka kenya kuwaasoo ka gudbay deegaanka ishkani oo ah deegaan xuduud ah oo u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo kenya waxaa sidoo kale qoraalkan lagu yidhi arrintan ayaa timid markii si xun loogu jabiyey ciidanka dagaal ay la galeen ciidamada jubbaland ee taageersan axmed madoobe oo ka dhacay magaalada raskamboni arrimahan ayaa imaanaya xilli maamulka riddada jubbaland dagaallo qaraar oo kula wareegeen magaalada raskamboni halkaa oo maalmihii lasoo dhaafay ee dowladda riddada xasan garguurte ay ciidamo ku daabulaysay sidoo kale kenyaadka ayaa boggaasi waxay ku daabaceen sawirada maleeshiyaadka murtadiinta xasan garguurta ee dagaalka lagu jabiyey oo hubkii iska dhigaya islamarkaana isku dhiibaya ciidanka kufaarta kenya saraakiishii ugu sarreysay maleeshiyaadka xasan garguurta ee ku sugnaa deegaanka raskamboni sida kuwa lagu kala magacaabo fanax oo maleeshiyaadka harmacad taliyo u ahaa iyo xasan ciraaqi ayaa warar kala duwan ka soo baxayaan halka ay ku sugan yihiin wararka qaar ayaa sheegaya in saraakiishaasi nolosha lagu qabtay oo ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaadka murtad axmed madoobe halka warar kalena ay sheegayaan in ayaguna ay xuduudda ka gudbeen oo ay ciidamada kenyaatigu isku dhiibeen si kastaba waxaa muuqanaysa in maleeshiyaadkii murtad gurgurte ee in dhawaalahaba lagu daabulayay deegaanka raskamboni iminka lasoo afjaray islamarkaana aanay muuqan in xilligan meel kaleo ay iska soo abaabulaan aanay jirin sidoo kale sawirre laga soo qaaday deegaanka raskamboni ayaa la arkayay iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta axmed madoobe ay goobta ku sugan yihiin islamarkaana agabyo kala duwan oo ay ka carareen maleeshiyaadkii xasan gurgurte goobtaasi yaaleen maasanid walaalka abuushayba kataib al ikhbaariya ayaa baahisay filan cusub oo ah qaybta lix iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya
الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد xilli maalmahan dambe kataayib al ikhbaariyah ay baahinaysay muuqaallo kooban oo ku aadan sida sakada looga qeybiyey sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga wilaayaadka islaamiga ayay markaani kataayib al ikhbaariyah baahisay filim kooban oo lagu soo bandhigay qaabka sakada looga qeybiyey degmada bulafulay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay fideogani ay soo saartay kataayib al ikhbaariyah ayaa lagu soo bandhigayaa xoolo kala duwan oo isugu jira lo geel iyo ari kuwaasi oo loo qeybanayo dadka masaakiinta iyo fuqarada ah ee ku nool degmada buulafulay iyo deegaanada hoostaga qaar ka mid ah dadka masaakiinta ah ee nasiibka u yeeshay in sanadkani la siiyo sakada xoolaha nool oo kasoo muuqanaya fideoga kataayib al ikhbaariyah ayaa ka warbixiyey xoolaha la siiyey iyagoona mahad alle kadib u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab
anuu magacayga ku bilaabay cali aadan cali maanta waxaa lii siiyey neef geela insha allah aadna waa ugu faraxsana maanta ilaahay isku xarlay neef geel ayaa laga siiyey oo magaalada buulafullay mujaahidiinta maxad isku leh ilaahay maxad isku leh ilaahay weyna waaxid tahay gaalada ilaahay dhulka ka dar maxadda geeg marka sugo ilaahay iska leelah mujaahidiin iska leh taasaa ka mahadayaan alxamdulilah magacaygu waa xuseen cali sheekh abdiraxmaan oo joogo gobolka baay oo gaar ahaan degmada Buuflay gobolka baay ayaa maanta waxaa layga siiyey neef geela oo joogi jiray anigana degmada buulafulay weligay sakaawad la qiibanaya oo maanta ilaahay nasiibkayga ka dhigay neef geela alxamdulilah waxaa u ducaynaya mujaahidiin
anigoo aadan cali cabdiye shan neef elinaysiidi gaada allaha jibiyo islaankana kor بسم الله الرحمن الرحيم معاقي وعلي القنوع وعلي دواء دمد بولو فلاي إلهي خير هسي شأننا في رأي يا إسي ومعتني أول كي بقول قالوا ذن الله جيبي لا تجزع فإني قريب قد حفظت لك اليمين
filimkani ay baahisay kataayib al ikhbaariyah ayaa ah qeybta lix iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix laga qaybiyey wilaayaadkii islaamiga maasanid yaasir bulshada ku dhaqan deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhul boob ay ku hayaan saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya cazaam carafaad ayaa warkaas inoo haya magaalada muqdisho waxaa kusii badanaya oo joogto ka noqday dhulboobka kooxda ridada soomaaliya ay kula kacayso dadka shacabka ee ku dhaqan duleedka iyo gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho boqolaal qoysa ku dhaqan deegaanka ceeluur ee duleedka muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhulboob ay kala kulmeen saraakiil ka tirsan kooxda riddada waxayna sheegeen inaysan aqbali doonin in dhulkooda xoog ay uga qaataan saraakiil ka tirsan riddada cabashaan nahay haddaan nahay deegaanka ceelhuur waxaan cabasho ka nahay meeshii aabbahay ka shaqay jiray oon anugu ku ilmo korsaday oo haddii alla kuu roon yahay ilmahaygu hadda ilma ku korihaayaan ayaa rag ka yimiday muqdisho oo haddii alla kuu roon yahay maha deegaan aan ku ahayn dad aan ku lahayn oo anagu annagoo deganay rabaan inayna barakaxshaan beriga haddaan la kuu diiday qalad saaka laygu soo weeraray ee laygu xambadeeyey ee dhulboob eh nimankan afar iyo labaatan saac berigaad isoo weeraraya ee ixabadayaya ciidan bay wataana ixabadeeya saakay waa igu ilaahay daacaddiis been sheegi maayo shacab iyo beriga haddaana ku diidin dad degaanka ahaana nahay shacab beriga haddaana ku diidin dadna waa naga xiran yahay baalloodhinna waa naga xiran yihiin beriga haddaan walax nagula heesto afar iyo adduumana ma aqaan jidkina waa naga xiran yahay nimankaas beriga haddaana ku diinaana ciidanka watay jidka dhexdiisaana laygu xabadeeye walaxaana leo afar iyo adduumana ma jiraan quturyoonkaygaa loo soo roogsaday saraakiisha kooxda hurdada soomaaliya ayaa shaqa maalmeed ka dhigtay dhulboobka ay ka geysanayaan gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho waxayna saraakiil murtadiinna xoog ku burburiyeen guryo ay lahayeen boqolaal qoys oo shacab ah mahadsanid cazaam kulan wadatashi ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud iyo beesha maxamuud hiraab ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaas marwaan maxamed ayaa warkaas inoo haya kulankan oo ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud iyo beesha maxamuud hiraab ee ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada ayaa ka dhacay degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud waxaana looga hadlay xaaladaha guud ee beesha waxyaabihii ugu dambeeyey ee horumarada ka jira deegaanada beeshu degto kulankan waxaa ka soo qaybgalay waxgaradka nuqabada iyo waaska guud ee beesha maxamuud hiraab ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha waa tashigan walaayada iyo dhexmaray heer maxamuud hiraab oo wax weyn soo jiidayey wax badanna qabtay wax badanna looga midnimada a wax kasta ugu muhiimsan looga tashahayey in dadka la gaarsiiyo towxiidka lana gaarsiiyey hadeerna ay ku socdaan insha allahu tacaala waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalka ah oo deriska nala ah inaan nabadgelyo ku wada noolaanno derisnimo iyo ixtiraam iyadaasna waa ku baaqaynaa cidda aqbashana waa soo dhoweeyeynaa haddii ilaahay aqbalo ka maxamuud hiraab ahaana waa isla qaadana wilaayaduna waa nala qaadatay maanta meeshan waxaa ka dhacay kulan walaayada islaamiga ah ee gobolka idaaradeeda dhammaantood iyo nuqubada ama odayaasha reer maxamuud hiraab baa isugu yimid dano dadka muslimka ah oo mas-uulka ay ka yihiin ay leeyihiin waa isugu yimaadeen dan guud oo muslimiintana waa isugu yimaadeen intabana meelay isla dhigeen dadkan dhan waxaanu doonaynaa insha allahu tacaala rajayhaynaa in maaragtay ay ka baxaan jahliga oo tobxoodkoodu burbursan yahay waxay uga diinta kugu dhaqmi lahaayeen cadowga gaaladana uga fogaa lahaayeen ayaan halkan ka sheegaynaa waxaan idin leenahay ka fogaada waxa diintiina ka fogaynaya khasaare adduunya iyo mid aakhira maahine waa in aan ka fogaanaa intaas kadib waxaa halkaasi ka hadlay ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed caraba insha allahu baydnillahi alkariim reer maxamuud hiraab meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa kuna heshiinay ilaahay kitaabkiisa inaan garab istaagno intii hadda hillaac kale u muuqdana waxaan leenahay ka soo laabta u soo laabtay ilaahay kitaabkiisa inaad maaragta reer maxamuud hiraab ay mid yihiin kuna midaysan yihiin ilaahay kitaabkiisa inay isgarab taagaan walaalnimada iyo wanaagga insha allahu aada u soo laabataan reer maxamuud hiraab waxay maanta walaayada kula kulmeen qaymo iyo sharaf badan dhowrtaan iyo haddii alla kuu roon yahay ismaqal iyo kala dambayn sidaasaan insha allahu baidnillahi alkariim aan hadalkana ku saabsan yahay ugu dambeyntii waxaa kulanka kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduusha cabdulaahi abukhaalida isagoo la dardaarmay beesha maxamuud hiraaba waxaan dardaarmayaa inaan wixii aan ku ballannay meeshaan isu sheegnay si guud ahaan aan isku waraysanay inay maaragtay aan furino deegaamadii iyo maaragtay aan kala aadi doonno gaar ahaan majaalka waxbarashada iyo dacwada hadda deegaamadan ka socoto oo xamlada ah socoto odayaasha waxaa laga rabaa naftooda inay ka qayb qaataan dacwadaasi dadka fardi fardi shaksi shaksi in looga hubsado marka insha allahu tacaala taasna markaa waa ku dardaarmaynaa wajazaakum allahu khayran ugu dambayntiina madarasada asheykh cabdiraxmaan azaylici ee degmada tieglow ee wilaayada bakool ayaa waxay sameeyeen bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho walaalkeen cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya waxaa bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka tarjumaya heerkooda waxbarasho sameeyey ardayda wax ka barata madarasada sheekh cabdiraxmaan zaylici ee degmada tiyeglow taas oo ka mid ah madaarista waxbarasho ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool ardaydan oo tiradoodu gaaraysay in ka badan laba boqol iyo soddon oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa soo bandhigay mawaada kala duwan ee ay ku bartaan iskuulka kuwaas oo kala ah tarbiya carabi xisaabaad juquraafi culuum soomaali iyo ingiriis waxaana bandhigga ardayda uu ahaa mid si aad ah u soo jiitay kasoo qaybgalayaasha alxadiidu alwal ana ciishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam kaana idaa ra'a almadara qaal allaahuma sayiban naafican rawaahu lbukhaariy alxadiidu athaani can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء رواه الترمذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أختي العزيزة نعم رحمة إسحاق عبدي نعم اطرحي ما عندك يا أختي العزيزة وأنت ما اسمك اسمي مريم آدم ما الركن الثاني من أركان الإسلام؟ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام تقع الصومال في شرق إفريقيا المعروف بقرن إفريقيا ويحدها من الشمال خليج عدن ومن الشرق محيط الهندي ومن الجنوب كينيا النصرانية ومحيط الهندي ومن الغرب إثيوبيا النصرانية يبلغ مساحتها مليون ستة وستون ألف تسعمائة ثلاثة وأربعون كيلومتر مربع ويبلغ ساحلها حوالي أربع مليون مئة ثلاثة وثلاثون كيلومتر مربع ويقدر عدد السكان حوالي عشرون مليون نسمة ويمر بها نهران هما نهر الجبا والشوالة Topic about education. First, I am greeting you. The Islamic greeting that is, peace of Allah be upon you. After greeting, I am of the moon, to appear ahead of various faces, including Jay Salmin, ladies, teachers, parents, educators, lookers, audience participants, and other normal guests, those gathered here together. As we now knowledge is system or three to read tangible progress and other, and the knowledge is fruitful thing, and therefore dear brothers, we must go to schools and educational centers. I don't want to prolong my speech.
maamulaha iskuulka oo dhankiisa kelimad ka jeediyey goobta ayaa bulshada magaalada ugu baaqay in ubadkooda ay keenaan iskuulka maadaama waxbarashada madarasada ay tahay mid lacag la-aan ah dadka odcanaha degan deegaanka ama degmada elee ha ku qiib galaan walbarashada ardayda oo ku socota madarasada ardayda dhakadaasa iskoolka tiradu inti roogdalay mae walaad magaalada rooga afar raab ya mayba wareegahay teeha suuqatee oo dandoraysan walyoka sugu nyingna linkasaan mayba tala ahaan hankajeedii faday waalidiintii dhalan owlaadaas inay owlaadiyo walbarashada sheenaan maadaama lacag linku fadahayna adnigoysho walbaraang sida oo hungurisho yo waajibankeeyi ya ni walbaraangna waajibankeeyi madarasadan waxa ay ka mid tahay xarumaha waxbarasho oo ay ugu tayada wanaagsan wilaayada bokool waxaana haatan laga dareemayaa horumar waxbarasho oo aad u sarreeya mahadsanid cabdilqani warbixintaas uu inoo soo jeedinaya walaalkan ayaa warkeenii subaxnimo saaka u dambeysay tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal warkan mid la mida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir